bismi illaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu dooroon warka subaxnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa bogaadiyey howlaha qaran ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ay u hayso shacabka soomaaliyeed kadib kulan uu la qaatay saraakiisha maxkamaddaasi doorashooyinka xubnaha aqalka hoose baarlamaanka ayaa waxay mar kale maantay dib uga bilaabanaysaa magaalada cadaado gobolka galgaduud kadib markii labadii maalmood ee lasoo dhaafay hakad ay gashay doorashadaasi howlgal ay horkacayeen mas-uuliyiin ka tirsan koonfur galbeed ayaa ciidamada xoogga dalku waxay kula wareegeen deegaanka ceelgaras ee gobolka bakool kadib markii ay banneeyeen deegaankaasi ciidamadii etoobiya waa shirar dib heshiisiineed ayaa ka bilowday deegaanka carmo ee waqooyiga galmudug halkaasi oo ay ku dagaalameen maleeshiya beeleed ka soo kala jeeda balambal iyo xeraale shil sababay geerida laba qof iyo dhaawaca lix kale ayaa waxa uu ka dhacay waddada u dhexaysa magaalooyinka boosaaso iyo carmo ee gobolka bari wararka dibadda subaxnimadan radio muqdisho idin hayana dhegaystayaal waxaa ka mid ah hillary clinton oo u tartamaysay xilka madaxtinimada dalka maraykanka ayaa ku eedaysay khasaarada ka soo gaartay doorashadii in ay ku lug lahayd f b i-da dalka maraykanka maleeshiyaadka daacish ayaa waxay sheegteen inay ka dambeeyeen qarax dad badani ay ku dhinteen oo ka dhacay dalka bakistan
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m ka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subaxnimo axada taarikhdu waxay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad sanadka laba kun lix iyo tobanka kusoo dhawaada dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa bogaadiyey howlaha qaran ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ay shacabka soomaaliyeed u hayso kadib markii madaxweynuhu uu kulan la qaatay saraakiisha maxkamaddaasi warbixinta warkan waxaa faahfaahinaya wariyaheena maxamed yuusuf maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nuur shuute iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya jarnaal liibaan cali yarow madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu horeyn warbixin ka dhagaystay madaxda maxkamadda ciidamada iyagoo warbixin ka siiyey howlaha adag ee ay maxkamaddu ciidamadu u hayso qaranka soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa labada mas-uul ku ammaanay shaqada adag ee ay sida daacadnimada ah ugu gutaan gaashaanle sare xasan cali nuur shuute iyo jarnaal liibaan cali yarow muddadii afarta sano ee lasoo dhaafay oo ay maxkamaddu qabatay shaqooyin waaweyn kuwaas oo aan wax qalalaad amba cabashooyin ah ka imaaday saraakiil dhallinyaro ah oo si daacadnimo ah ku jirto ugu qidmeeyey shacabkooda ayaa tihiin waana tan aad ku mutaysateen ammaanta iyo bogaadinta ka imaanaysa qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed waxaana idinkugu gubaabinayaa in aydan cidna ugu hubaysanin shaqada garsoorka ee aad qaranka wakiilka ugu tihiin taasi ayaana alle idinkula xisaabtamayaa ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida jarnaal liibaan cali yarow ayaa madaxweynaha ugu mahadceliyey sida wanaagsan ee ula shaqeeyeen maxkamadda isagoona hoosta ka xariiqay in xukunadii kala duwanaa oo ay maxkamaddu ciidamada riday ama ay fulisay aan wax faragelin ah uga imaanin xafiiska madaxweynaha ugu dambayntii gaashaalo sare xasan cali nuur shuute jarnaal liibaan cali yarow waxa ay shahaadooyin sharaf guddoonsiiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud
howlgal ay horkacayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayay ciidamada xoogga dalku waxay kula wareegeen deegaanka ceelgaras ee gobolka bakool halkaasi oo ay banneeyeen ciidamadii ethoobiya ee horey u joogay haddaba arrintaasi goor dhoweyd ayaa waryaheena maxamed cali axmed rooraaye waxa uu ka waraystay wariyaha gobolka bakool nooga soo warrama maxamed xasan cabdiraxmaan een waxaa saaka degan een deegaanka algaras oo ka tirsan een gobolka bakool een kadib een ciidamada xooga dalka iyo kuwa gaarka ee booliska ee koonfur galbeed oo howlgallo ballaaran oo ay sameeyeen ay kula wareegeen een deegaankaasi een deegaankaasi oo een uu ka mid ahaa deegaanadii dhowaan ay soo faarujiyeen ciidamada ethoobia waxaa la sheegaya in deegaankaasi haatan uu degan yahay oo si buuxdan ay ula wareegeen een ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo oo garab ka helaya kuwa booliska ee koonfur galbeed een ma jirto wax iskahorimaado deegaankaasi uu ku dhex maray een ciidamada iyo kooxda maleeshiyada een shabaab waxaana la sheegayaa in deegaankaasi ay hore ay uga sugnaayeen een maleeshiyada shabaab balse marka ay xaqiijiyeen in ciidamada halkaasi ay kusii dhow yihiin ay halkaasi iyagana ay faarujiyeen maraan la hadlay een een abaanduulaha ciidamadaasi horkacayo ayaa waxa uu ii sheegay in howlgalkaasi ballaaran ay qorshihiisu yahay in ay gaaraan deegaanadii dhowaan ay soo faarujiyeen in ciidamada ethoobiya sida degmada tiaglow iyo deegaano kale oo degmadaasi hortaga haddaan si kooban aan u sheego deegaanka algaras wuxuu u dhexeeyaa degmada xudur iyo degmada tiaglow wuxuuna dhanka bari kaga beegan yahay magaalada xudur waxaana intaasi ku daray abaandulaha ciidanka in qorshahoodu uu noqon doono in ay si buuxda ay ula wareegaan degmada tiaglow waa gartay waxaa sidoo kale inagu maqaalo ah in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo wasiire ay ku jiraan in ay gaareen deegaanka ceelgaras marka arrintaasi maxaa waroo ka haysaa markii ay ciidamada si buuxda ay ula wareegeen deegaanka ceelgaras durba waxaa deegaankaasi gaaray wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed sida wasiir ku-xigeenka amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdulaahi aadan cabdulaahi xildhibaano iyo maam iyo xubno ka tirsanayna maamulka gobolka bakool ayaa deegaankaasi ku sugan mar aan la xiriirayna waxay ii sheegeen in qorshaha uu yahay in si buuxda howlgalkaasi ay u wada sameeyaan ciidamada maamulka iyo xukuumadda wasiiro iyo xildhibaano isugu jira oo iyaga waxay sheegayaan in howlgalkani ujeedkiisu uu yahay sidii maleeshiyada shabaab eena looga dulqaadi lahaa eena deegaanadii dhowaan ay la wareegeen iyaga oo dhibaato badana dadka shacabka ay u geysteen marka waxayna ii sheegeen in ay doonayaan in ay iyagaba ay hor kacaan howlgaladan ka dhanka ah maleeshiyada shabaab
aad iyo aad buu umahadsan yahay maxamed cabdira maxamed xasan cabdiraxmaan oo bakool nooga soo warrama iyadoo weli ay ka soconayaan maamul goboleedyada iyo gobollada dalka oo dhan doorashooyinka xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka soo socda ayaa maantay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud waxaa mar kale dib uga bilaabanaya doorashooyinka xubnaha aqalka hoose haddaba wariyaheena gobolka galgaduud maxamuud cabdi diirshe ayaan goor dhaweyd arrintaasi ka wahaysanay wanaagsan tahay saaka waxaa lagu wadaa in dib ay bilaabato doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka ee ka imaanaya deegaanada galmudug sidoo guddiga doorashada ay qorsheeyeen maanta waxaa la dooranayaa ilaa lix kursi waa mid kamid a haweenkan ay ku tartamayaan sidaa waxaa sheegay afhayeen guddiga haydalinta doorashooyinka heer dowlad goboleeda ee galmudug waxaa lagu wadaa maanta gobolkii inay bilaabato doorashadan oo meelo kala duwan oo kamid a magaalada cadaado ka dhici doonta doorashadan doorasho kale ayaa ka horeysay oo ahayd midii daahfurka taas haddii aad dib noo xasuusiso imise xubnood ayaa kusoo baxay
doorashadii la qabtay maalintii khamiistii ee lasoo dhaafay waxaa ku guuleystay ilaa saddex xildhibaan oo wada rag ah jimcihii iyo sabtidii wax hawla ma dhicin oo doorashaha inkastoo diiwaangelinta ergooyin cusub ay jireen hase ahaatee maanta waa la filayaa in magaalada cadaad ay soo gaaraan xubno ka tirsan guddiga hirginta doorashooyinka ee heer federaal oo gobjoog ka noqon doonaa doorashada maanta ka dhacaysa magaalada cadaado oo lagu dooran doono ilaa lix kursi oo kamid ah xubnaha golaha shacabka ee kuraasoo taalo magaalada cadaado
waa gartay yaa laga xusi karaa oo magac leh xubnaha u tartamaya maanta aqalka hoose ee dhinaca galmudug ka imaanaya
sharxintaas waxaa kamid a xubno horay uga soo mid ahaa baarlamanka soomaaliya sida abwaan cabdishe ciyaar jecel waxaa kaloo ku jira siyaasiyiin kale oo deegaanka yaro ganacsataa waxaa ku jira maxamed cilmi afrax oo horay sharaxay madaxweynenimada galmudug xilligii la sameynayay bootan ciise caali iyo rag kale ayaa ku jira
dadka musharixiinta ah ilaa hadda tirsanaya maanta
waa hagaagkaasi waxa uu ahaa wariyaheena nooga soo warrama gobolka galgaduud maxamuud cabdi diirshe oo ka warramayey doorashada xubnaha aqalka hoose oo maantay mar kale lagu wado in magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ay dib uga bilaabato dadaallo iyo shirar dib u heshiisiineed ayaa waxay ka bilowdeen deegaanka carmo ee waqooyiga galmudug halkaasi oo dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac uu ku dhex maray laba maleeshiya beeleed oo kasoo kala jeeda deegaanada balambal iyo xeraale haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya wariyaheena maxamed deeq cabdi maxamed
iyadoo shaqaaqo dad ay ku dhinteen ay ka dhacday deegaanka carmo ee waqooyiga gobolka galgaduud ayaa saacadihii lasoo dhaafay xaaladda deegaankaasi waxay ahayd mid deggan waxgarad iyo nabadoonno kasoo kala jeeda degmooyinka balambal iyo sidoo kale xeraale ayaana ku baxay waxa ayna la hadleen dadkii halkaasi ku dagaalamay maadaama shaqaaqadu markii hore ay ka dhalatay dhul daaqsimeed guddoomiyaha degmada balambal axmed nuur xayle ayaan wax ka weydiiyey sida xaaladdu ay tahay waxa uuna ii sheegay in deegaankaasi waxgarad ay ku baxeen isla markaana muddo saddex maalmood gudahooda la isku dayayo in arrintaasi lagu soo afjaro
waxay ku dambeysay horta wixii wax ka dambeeyay maysa bixin dadkuna dad reer guuraa ahoo meeshaas roob yar oo ka daayay isugu yimid bay ahaayeen oo meelo fog fog ka kala yimid wixii waa la kala dhex galay odayaashii labada dhinac xeraale iyo balambal muxuu ahaa saddex maalmood baa waxaa lagu heshiiyey in hawshaas macnihii axbadana la joojiyo dadka reer baadiyahaana maaragtay loo kala taliyo saddex maalmood oo maanta ka bilaabanaysa maaragtay odayaashu way ka dhex shaqayn doonaan dhexdooda makaa dhinaca kale guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay dadka halkaasi wadadega islamarkaana shaqaaqadu dhex martay in ay ka ogolaadeen arrintaasi saddexda maalmood lagu soo dhammaynayo ha waa la aqbalaya maxaa yeelay maanta cid soomaali ah meesha dambe doonta waxay joogtay oo macnihii dagaal banaynaysa ma jirto wixii way iska dhacaan waxmagarad baa xita dagaal qorshaysan oo odayaal iyo waxgarad iyo siyaasiyiin ay ka qayb galeen ma aha waa dagaal daaqsin ka bilowda waaye way aqbaleen odayaasha labada dhinacna aad bay ugu xamaadaan wix meesha ka dhacay ayagaana hadda gacanta ku haya oo maantana ka wada hadlay waktigaasna isla gaaray inay shaqeeyaan saddexdaas beri oo dadkii ay wacyigeliyaan oo ay kala fogeeyaan oo maaragtay meeshii yaraaydo maaragtay laysugu yimid lawada daaqo sinooda lagu wada daaqo insha allah wixii ka dambeeyana wixii dhacay laga wada hadlo saasaa qorshuhu ahaanaya gaal yidhahdo inta badan dagaalada ayaa waxa ay ka dhacaan qaybo ka mid a gobolkani galgaduud dhuldaaqsimeedka iyo sidoo kale meelaha biyaha laga cabo sida ceelal-biyoodyada baraagaha iyo waraha intaba iyadoona dagaalkaasi ama muranka uu isu bedelo gacanka hadal kaas oo saameyn ku yeesha deegaanka walow inta badan lagu guulaysto xalinta khilaafaadyadaasi ka dhasha dhuldaaqsimeedka iyo biyaha maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb
dhinaca kalena ururada bulshada rayidka ah ee magaalada gaalkacyo ayaa soo dhoweeyey heshiiskii nabadeed ee madaxda maamulada galmudug iyo puntland ay ku kala saxeexdeen magaalada gaalkacyo iyadoo arrintaasina ururada bulshada rayidka ahi ay ku tilmaameen tallaabo wanaagsan
meesha maanta waxaa ka dhacay wax farxada oo dalka iyo dadku ay u baahanaayeen waa wax ummadaas maarata gaalkacyo jirta ay aada u baneynaysay waa wax dadka shacabka soomaaliyeed meela jiraanba dagaal u taagahayeen waa wax la sugahayay waa wax maaragtay ilaahay subxaana watacaala noo keenay waan soo dhaweynaynaa aad baan u faraxsannahay waa wax noo soo hoyday waa nabadaana gacmahayna ilaahay macaanooda noogu keenay aad iyo ayaan ugu faraxsannahay maanta nabadda la gaaray ilaahayna ha noo qaado waan rajaynaya ilaahayna noo qaado marka waxaad ka mid tahay ururada u ololeeya dhanka nabadda ah kaalin intee la-eg ayaad ka geysateen maadaama aad tihiin haweenka u ololeeya nabadda waxaan jecelnahay inaan guuraabooyin ka geysano waxaan jecelnahay inaan banaanbaxyo ka bixino waxaan jecelnahay inaan oraahyo ka geysano waxaan jecelnahay dii ilaahay isdhexmarka bulshadana ka shaqayno waan soo dhaweynaynaa sida u guurto alaabaya nabadu inaan haweenkay labada gacnaha gacnaha geysan aan dhaxab qaadno ayaan jecelnaha dii ilaahay yidhaahdo wasaaraha waxa weeye waxaan maanta aan ka codsanaynaa sidii waaga horeeto oo intuu ballan qaado hawshaas dhamaynhaya ousa kaga baxays maanta kaga bixin hawshaas maanta salkeeda baarkeedana soo gabaadmo in guusha maanta lagu dhawaaqay laga mala gaaro in dadkaas maaragtay wax cad oo maanta maaragtay heshiisa la kala dhex dhigo inaan hawshaasi dib dambe loogu soo noqo ayaan ka codsanaynaa oo hawshaas meel fiican laga gaaro
codkaasina waa xabiibo maxamed cabdi oo xubin ka ah shaqaalaha bulshada rayidka ah iyagoo si weyn usoo dhaweeyey sida aad maqlayseenba heshiiska ay gaareen madaxda maamulada galmudug iyo puntland ee ku saabsan dagaalkii magaalada gaalkacyo shil gaari oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxauu ka dhacay waddada isku xirta magaalooyinka boosaaso iyo carmo oo ka tirsan gobolka bari haddaba ibraahim siciid waxa uu la socday mid ka mid ah baabuurta shilkaasi gashay oo ahaa laba gaari oo halkaasi iskula dhacay waxaana ka wareysanay dhibaatada halkaasi ka dhacday
xilli maqribnimadii ahayd oo ay saacaddu ahayd lix iyo barkii maqribnimo maraan soo maraynay meel udhexaysa magaalada kalabayr iyo carmo ayaa gaari ka mid ahaa baabuurtii aan wadanay oo ahaa baabuurta nooca loo yaqaano hiluxka oo ay saarnaayeen qeybo ka mida ilaalada wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadd dowladda federaalk soomaaliya maxamed hayar iyo dad kaloo shacaba waxa uu gaari kale oo ay leedahay ay leeyihiin ciidamada daraawiishta puntland shil ay ku mataqaanaa isweydaar ah ay ku dha ku dhacay meesha udhexaysa halkaas waddada akalabeer agteeda ah marka gaarigii kollay dee kii dawladda wax badnimo gaarin oo si tartara buu ku dhacay gaarigii kaleeto annagu aan wadanay ayaa qalimay ilaa adigu afar shan jeer buu isrogay gaariga waxaa ku dhaawacmay lix qof laba qofna waa ku dhinteen oo ku jira wadihii gaariga oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada daraawiishta ee puntland oo lagu magacaabo yaasin maxamed buur marka labadan gaari ee nagu dhacayna waxay ka tageen magaalada boosaaso sida ay noo sheegeen saraakiishii baabuurta mas-uulka ahaa markii aan wareysanay iyaga wax weyn ma gaarin marka kollay dee ciidamadii taraafkada ayaa meesha tegay maantay oo arrintii kollay waxay ka sameynayeen ribood iyaga unba kollay war laga sugayaa sida wax u dhaceen iyo ciiddii qaladka iska lahaydba
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya hillary clinton oo ahayd musharaxadda u tartamaysay xisbiga dimuqraadiga ee dalka maraykanka ayaa waxa ay ku eedeysay doorashadaasi looga adkaaday in sabab uu u ahaa madaxa hay-adda sirdoonka dalka maraykanka ee f b i da ninka la yidhaahdo james comi hillary clinton waxa ay sheegtay master comi in hadalkii uu ku soo beegay xilligii doorashada ee ku saabsanaa in loo dhacay imailada ay leedahay hillary clinton uu wax weyn u dhibay ololaheedii doorashada madaxtinimada waddanka maraykanka hadalkani waxa ay sheegtay mar taleefanka ay kula hadlaysay mid ka mid a maalgeliyayaashii ugu waaweynaa ee ololaheedii doorashada iyadoo warbaahintuna si qasoodia hadalkaasi ay ku heshay weli dalka maraykanka waxaa ka soconaya dibadbaxyo aada u xoogan oo looga soo horjeedo donald trump oo ku guulaystay xilka madaxtinimada dalka maraykanka kumanaan qof ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalada new york iyagoo ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ka mid ahaayeen trump madaxweyne noomateed dad fara badan oo kasoo jeeda oo kasoo horjeeda doorashada madaxweynaha dhowaan la doortay ee dalkaasi maraykanka donald trump oo maalintii arbacadii lasoo dhaafay ku guulaystay xilka madaxtinimada dalkaasi maraykanka ayaa weli badado dibadbaxyo ay arrintaasi ay uga soo horjeedaan donald trump ayaa waxa uu sheegay in uu wax ka bedelayo hadaladii qalabsanaa ee uu ku hadlayay intii uu ku jiray ololihii doorashada ee dalkaasi maraykanka waxa uu sheegay in aanu meesha ka saari doonin nidaamkii daryeelka caafimaadka ee horey uu u dejiyey madaxweynihii isaga ka horreeyey waa madaxweynaha isaga ka horreeyey ee hadda xilka ka degay barack obama waxa uu sheegay ugu yaraan laba qodob oo ka mid a sharciyada u yaalla nidaamkaasi in aanu meesha ka saari doonin si kastaba ha ahaatee labaatanka bisha janawari ee soo socota ayaa lagu wadaa in la caleemo saaro donald trump oo bedeli doona madaxweyne barack obama maleeshiyaadka kooxda daacish ayaa waxay sheegteen inay ka dambeeyeen weerar dad badani ay ku dhinteen oo qarax ahaa oo ka dhacay dalkaasi bakistan ugu yaraan konton iyo laba qof ayaa ku dhintay boqolaal kalena way ku dhaawacmeen qarax weyn oo lala bartilmaameedsaday qabri ku yaala deegaan fog ee gobolka balojistan ee waddankaasi bakistan sida laga soo xigtay saraakiisha waddankaasi bakistan baabuurta ambalasta iyo gurmad ayaa loo diray markii qaraxu uu halkaasi ka dhacay iyadoo la sheegay in meeshu ay ahayd meel aada u fog oo buuraley ah oo ay dhib badan tahay in la gaaro qabriga shaah nawari ayaa waxaa la sheegay in ay booqanayeen dad fara badan oo u badan dariiqada suufiyada ee wadankaasi bakistan waxaa la sheegay xilliga qaraxu uu dhacayay in ay ku guda jireen duco ay akriyaan salaada maqribkii oo kale iyadoo halkaasina qarax lagu beegay oo dad fara badan ay halkaa ku geeriyoodeen dadka meesha isugu yimid ee ku yimiday siyaarashada qabrigaasi ayaa la sheegay in ay ka kala yimaadeen meelo kala duwan oo ka mid ah wadanka bakistan iyo iiraan saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in qaraxaasi uu ahaa mid aada u weyn oo ahaa mid kamid a qaraxyadii ugu xumaa ee wadankaasi bakistan ka dhaca ilaa konton baabuur oo ah ambalas ayaa la sheegay in goobta loo diray isbitaalka magaalada karaji ayaa dadka lagu soo daadgureeyey iyadoo magaalada karajina uu yaraantii boqol kilomitir ay ka fog tahay goobta mashaqadu ay ka dhacday maleeshiyaadka daacish waxay sheegeen in iyagu ay ka dambeeyeen weerarkaasi dhimashada faraha badan geystay warkii oo dhegaystayaal subaxnimadan ayna kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa wade warka iyagu uu sheegay isagoo maqal iyo qoraal ah waxay kala socon kartaa bogga aynu internetka ku leenahay ee radio muqdisho dnet